maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala soconaysaay halkaad nagala soconaysaan waa barta internetka ee ah cagaag online gudoomiyaha degmada buuhoodle xuseen dacwe ducaale ayaa maanta wareysi khaasa siiyey shabakada wararka ee cagaag online ugu horeyn kusoo dhawow cagaag online waxaa faafayn naga siisaa halka ay kula marayaan hawlihii cashuuradinta ee degmada buuhoodle iyo waxaa ku qabsamay tan iyo intii lagu magacaabay degmada buuhoodland madaxweynaha dowlada puntland oo ku magacaabay gudoomiyaha degmada buuhoodland
waxaan alflaanshtaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan magacaabay muddo saddex bilood ah waxaa noo heli karay rutinka ugu horeysa mashaariic aanu jeebkeeda iyo xubnaha la kaashanay ee aan ku dhaqaajinay oo dhowr mashruuca waxaa kamid ah baler shankalle oo aanu gacmoo sameynay waxaa kamida waddada weyn ee magaalada dhexmarta oo aanu sameynay waxaa kamida biyodaamis aan degmada shukul ku lahayn oo aanu u keennay waxoo kale oo kamid ah sadiga otiisanaa oo aanu sameynay laba qolo waaweyn u sameynay kii teerka iyo kii askarta intaas wax qarasha oo degmada kaga baxay ma jiraan meelaha laga soo jafjafnay kadib ayaan waxaan isku daynay inaanu cashuurtii qaadno cashuurta sanadkan kuma dowlad dowladii wax laguma bixiyo waxaa lagu bixiyaa baatolaaye madaxsalax baan kaga qaadnaa lacag fiican oo noo soo xaruurtay ma jirto weli waxaanu nahay ordan weeye ayaa cashuurahaan ku nahay aduu lacag ilaa si around toban milyan ayaa si xablo soo noqday tobankaa milyan waxay dib ugu noqdeen magaalada gudaheeda oo meesha noogu diran ah xagga nadaafadda bishii ilaa toban jeer baanu ka qaadnaa cashiifka oo magaalada hore aada isugu kulantay xitaa shaqaaluhu kama helin wax mushaahara waa mushaahara ay yihiin laakiin insha allahu mustaqbalka dhow waxaanu rajaynaynaa in si fiican wax loogu socdaa
gudoomiye tan iyo intii lagu magacaabay dabcan waa isbedel ayaa ku yimid xagga degmada buuhoodle ama haato waxqabadkan aad sheegtay sanadkan cusub xuseen dacwo dacalow maxaa idiin qorshaysa inaad ka qabataan degmada buuhoodle haddii ilahay idmo waxyaala fara badan baa noo qorshaysan ko tom plining waxa la yidhaho inaanu sameyno oo degmadii saddex taalo aan horta balkala socono waxaa kaloo noo qorshaysan xaafadaha iminka ay ka kooban tahay oo laba ah inta diiwaan gashan inaanu ilaa sideed gaarsiino oo aanu maaragtay tomplainka ku ku fadhiisino waxaa noo qorshaysan haddii allaho ogolaado in aanu wax ka qabano dhinaca nabadgelyada waxbarashada xagga nabadgelyada waxaan rabnaa inaanu dhisno ciidan taya leh oo police oo waxqabadkooda fiican yihiin kuyada aan ka siino halkan waxaa kaloo noo qorshaysan macalimiin taya leh inaan degmada u sameyno oo guryadaanu ku siino dowladda hoose waxaa kaloo inoo qorshaysan ciidanka daraawiishta inaanu kaalmo siino aanu ku dabagelino oo aanu leenahay waa inay taya lahaadaan wixii hubiyaan wixii aanu heli karo ayaanu iyakana ku dayactiri doonaa waxaa noo qorshaysan oo kale hagga wuxuu dhalinyarada kor u qaadno wada shaqeyn aanu yeelano for example kuwa ciyaaraha oo kale aanu kor u qaadno tayadooda waxaa kaloo noo qorshaysan ururadan bulshada ee dhammaantoodba ka hoyooyinka iyo aanu dhammaantood xiri toos wada yeelno si degmada mar aanu wax wada qabsano yacni qorsho fara badan ayaa noo noo yaala sanadkii hore haddaynu dib ugu noqono gudoomiye howlaha gan cashuurta degmada ka dhaafisay degmooyinka kale ee sida warwar horfadhi ceegaag ma kuu qorshaysan tahay ama sanadkii hore maxaa kasoo baxay arrimahaasi xaggay kuu marayaan sanadkaasi maxaad iyaga aada ka damacsan tihiin ka degmahaan xuseen dacdo
wallaahi arinka waxaa naga dhexeeya degmooyin kale oo de xiriir duulia dhaqaasintooda iyo fadhiisintooda midnaana kusukumalihin laakiin tan aan ku sinaynaa inay wax isku dayaan hadday isku dayaan sideeda wuxuunba u hirgeli afar maantay ku ogolaato kuwad waxay is noqonayaa lix qof kuwad toban bay noqonayaan kadib waa ka baxaysaa laakiin cashuurta dhaqaajintooda waa mid sahleen maaha dhaqaale u baahan tahay dad waxkaranaya u baahan tahay dad dul badan bay u baahan tahay dad niyad bila haysta ayay u baahan yihiin marka waxay gelin fara badan fara badan baa ka horeysa cashuurta waxaan farantayn lahaa kulli inay isku dayaan badan dhaqaajiyaan loo soconaya gudoomiye degmadan buuqadle aad waa gudoomiyaha tahay waxyaabaha dhibta keena waxaa kamid ah oo runtii dadka isla yaxtara xuseen waxaan ka qabanaya arrimaha shididka wadooyinka oo ciriirigu ah arrimaha maxaa ku qorshaysan
waxay ku xirantay tom planinka ayaan rabnaa inaanu ku fariisino waddooyinka magaalada sameyno magaalada si xun baa ay u dhisan tahay waddooyinkii waa la jaray qof lama soo qaadi karo يعني أمس الصحة حتى حتى عثمان إن قاعد مستقل ما قاعد مستقل كله وتيجي كل بابا أنا ما نقول تروح ويا بس أنا صوت هاي نفس ما هاي وهاي بدي marka gudi baad la kaashana saacad dadka gamaalada ah mise kama marhaan layaad hortaas u furan saacadii ilahay ما تعرف هذا وقت ما كان معنا وإن كذا بدي كم قاعد تتجمد يتعال يتدري هذا وشو تتعال haba socon maayaan marka waxay keli baan sameynaa kadib dhul aan iska garanay un baan sheegaynaa aan ka banaynaa dhinaca caafimaadka madu tahay oo magaaladii in xagga caafimaadka ah hadee kulliyata caruur badan baa la sheegaya shuban iyo waxaas ay ku dhaceen kan ca malaria tifo arrimaha caafimaadka ka degmahaan maxaa haddii degmadu ay ku hirgasho ay si xawle kugu socto maxaad rabtaa inaad ka qabato gudoomiye idaarta arrinta caafimaadka daliisheeday leedahay وزارة أوتدا شاف أنت وزارة بلدان عاصمته لكن هكا وقالش تصحى كنت إن ستوهي عاصمتك سيدا ستك تقلوين بتري ولو مرعابي نين كلا أصد كينا ولي محلو كريم وقال لك هو إمساس كحلان فقط أنه هو فرن سيسري من حياك حتى لا يدول المساحة هذا شدوي لها شدوي أصبار ولك التسلسل فكنت لسه لي مدى العلم
aada baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada buuhodle xuseen dacwey ducaale oo waraysi khaasa siinayay shabakada wararka ee cagaag online